faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naan raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada habeennimadan caawiya warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre maanta magaalada muqdisho ku soo xiray shirka dhib heshiisiinta qaranka dad shacab ah oo maanta dil iyo dhaawac lagu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda kenya oo war horle ka soo saartay muranka badda soomaaliya kulanka golaha wasiirada cusub ee maamulka puntland oo maantay looga hadlay qodobo dhowr ah madaxweynaha dalka kenya uhura kenyaata oo asna war ka soo saaray muranka badda maamulka gobolka shabeellaha hoose oo ka hadlay weerar ka dhacay degmada afgooda ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada maamulka jubbaland amar lagu soo rogay gaadiidleyda ka shaqaysa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan bannaanbax laga soo hor jeeda dowladda kenya oo maanta ka dhacay dalka magaalada london ee dalka ingiriiska akhbaaraadka caalamka warka hameen caawa ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn maxaabiis hindiyaan ah oo laga sii daynayo xabsiyo ku yaalla sacuudi carabiya
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa jimcana ay soo gelaysa taariikhduna ay ku aasaysan tahay labaatan iyo kowda bisha labaad sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawe warkaca waxaa soo saaray in lana socodsiinaya anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar saxiife xasan axmed maxamed ayaa ii farsamaynaya ku soo dhowaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay magaalada muqdisho waxa uu ku soo xiray shirka dhib heshiisiinta qaran
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo maanta soo xiray shirweynaha soo bandhigidda iyo xaqiijinta hanaanka dhib heshiisiinta qaran ayaa ku baaqay in dadka soomaaliyeed ay u midoobaan dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ra-iisul wasaare xasan cali khayre wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose uga mahad celiyey dhammaystirka hanaanka dhib heshiisiinta qaranka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxa keenay khilaafka bulshada dhan saameeyey si loo fakero in dadka soomaaliyeed ay dib u midoobaan isagoo hoosta ka xariiqay in iskuduubnida qaybaha kala duwan ee bulshada ay muhiim un tahay hagaajinta dowladnimada soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda iyo dib u heshiisiinta dalka shirweynahan ayaa lagu soo bandhigay ujeeddada guud hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo noqonaya habraaca la isku raacsan yahay oo gundhig iyo hagee u noqonaya dhib heshiisiin qaran taasoo dadka soomaaliyeed ka bogsiinaysa ayna uga gudbayaan dhibkii dhex maray soona celinaysa is-aaminaadii wadaniyadii iyo wanaaggii xoojinaysana kalsoonida ay ku qabaan dowladnimada islamarkaana u horseedaysa horumar iyo soo kabasho bulsho siyaasadeed dhaqaale iyo amni wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa halbeegyada ugu jira tubta siyaasadda loo dhan yahay ee la doonayo in sanadkan ay ku xaqiijiso waxaa ka mid ah horumarinta hanaanka dhab heshiisiinta qaranka oo aas-aaskiisu yahay dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta islaamka si ugu dambeyn golaha wasiirada loo hargeeyo loogana dhigo sharciga dhab heshiisiinta qaran
dowladda kenya ayaa war horle ka soo saartay khilaafka u dhexeeya dowlad soomaaliya iyo kenya dowladda kenya ayaa goordhow shaacisay in aysan marnabata ka dhulkeeda ka mid ah in aysan ka tanaasuli doonin islamarkaana goobta lagu marasan yahay ay tahay dhul ka mid ah dowladda kenya wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya munija juma ayaa sheegtay in dowladdeeda aysan ka qancin jawaabtii ay bixisay dowladda soomaaliya waxa ay sidoo kale sheegtay qaybo ka mid ah badda lagu muransan yahay in aysan wax wada hadal ah ka geli doonin kenya waxa ay islahaysiinaysaa badda waxa ayna wasiirka sheegtay in aysan murana ka gelin doonin qaybtaha ay iyagu sheeganayaan maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday in ay ceyrisay safiirka soomaaliya ee kenya islamarkaana ay u yeeratay safiirkeeda ee magaalada muqdisho dad shacab ah ayaa maantay waxaa dilya dhaawac ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay u geystaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan mid ka mid ah ilaalada isbitaalka banaadir oo maanta dil iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho sida ay goobjoogayaal ah u sheegeen raadyaha cadaado wiil mootobajaajle ah ayaa dhintay halka laba ruux oo kalena ay dhaawacmeen kuwaas oo mid ka mid ah dhaawiciisa lagu sheegay inuu aad u daran yahay maadaama rasaastu kaga dhacday afka dilka ayaa yimid ka gadaal markii nina ilaalada isbitaalka banaadir ka mid ahaa uu rasaasa ku riday gaadiid badan oo wadada isbitaalka hormarta ay ku xirantay ciriira awgiis rasaasta ayaa la sheegay inay helashay darewal mootobajaajla ah iyo rakaab ki saarnaa ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa gaaray halka uu falku ka dhacay iyadana ay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan ninkii dilka geystay hase yeeshee ninkaasi lagu sheegay markii hore inuu isku dayay in uu baxsado sidaasi waxaa sheegay faysal cumar xaashi oo ka mid ah sawir qaadayaasha wakaalada wararka reuters dhallinyarada ku shaqaysata mootada loo yaqaano bajaajta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu dilkoodu ku soo noqnoqonayay magaalada muqdisho iyadoona dhowr jeero hore cabasho ay ka muujiyeen tacadiyada loo geysto sidoo kalena waxa ay madaxda dowladda ka dalbadeen inay wax ka qabtaan cabashadooda
kulanka golaha wasiirada maamulka puntland ayaa maantay waxaa looga hadlay qodobo dhowr ah iyadoo kulankaasi uu shirgudoomiyey madaxweynaha maamulka puntland shirka golaha wasiirada ee uu shirgudoomiyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa looga hadlay arrimaha kale ah amniga dalka xeer hoosaadka golaha xukuumadda qorshaha horumarinta puntland kicinta dakhliga wada shaqaynta wasaaradaha iyo warbixinno kale kulanka golaha wasiirada maamulka puntland markii uu soo idlaaday kadib ayaa waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta ayaa waxa uu war ka soo saaray muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida warkaan ay ku faahfaahinayso waryaheena ayaandhool kulan uu shirgudoominayey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaanta ayaa goordhow ku soo dhammaaday aqalka madaxtooyada ee dalka kenya waxaana looga hadlay muranka badda ee ka dhex taagan soomaaliya iyo kenya golaha wasiirada kenya ayaa intooda badan soo xaadiray kulanka maanta waxayna ku dhawaaqeen qorshe cusub oo ku aadan sida ugu wanaagsan ee loo dhammayn karo muranka soomaaliya iyo kenya golaha wasiirada ayaa isku raacay in ay muhiim tahay in kenya ay ilaalsato baddeeda sidoo kalena waxa ay sheegeen in saacadaha soo socda ay soo saari doonaan qaraar ku aadan muranka labada dal ka dhex taagan madaxweynaha dalka kenya iyo ku-xigeenkiisa ayaa kulanka ku sugnaa waxayna madaxtooyada kenya sheegtay in la dardargelin doono hanaanka qarannimada iyo ilaalinta dhulka iyo badda kenya maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay cayrisay safiirka soomaaliya ee kenya islamarkaana ay u yeertay safiirkeeda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa marba marka ka dambaysay cirka isku sii shareeraya khilaafka badda ee ka dhexeeya dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kenya
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa war ka soo saaray weerar ka dhacay degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maraykanka ay ka fuliyeen deegaanka beledulaamin ee duleedka degmada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maraykan ah ayaa la sheegay inay laba diyaaradood ay ku tageen deegaanka kadibna weerar dhanka dhulka ah ay ku qaadeen fariisimada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday al-shabaab khasaare lixaad leh uu gaarsiiyey islamarkaana lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kale guddoomiyaha ayaa xusay inay bartilmaameedsadeen goob ay al-shabaab dadka lacagta uga qaadiyeen milatariga soomaaliya iyo kuwa maraykanka ayaa kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye ayaa soo hadal qaaday in wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan ay socdaan dadaallo ku aadan arrintaasi islamarkaana ay qayb ka noqon doonaan dhab u heshiisiinta qaran ee dalka laga hirgelin doono wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa sheegay in dadaal badan dadaal badana lagu bixiyey sidii loo soo afjarin lahaa loona heshiisiin lahaa colaadihii ka jiray deegaano ka tirsan maamulka galmudug waxa uuna tubta siyaasadeeda tubta siyaasadda loo dhan yahay qayb kaga noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha ku xusan halbeegyada dhaqangelinta dhaba heshiisiinta qaran dowladda federaalka soomaaliya ayaa bogaadisay sida madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uu u aqbalay in maamulkiisa iyo dowladda federaalka soomaaliya ay wada shaqayn dhow yeeshaan madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maantay waxa uu shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada maamulka jubbaland
madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada maamulka jubbaland oo looga hadlayay qodobo kala duwan oo muhiim ah ugu horeyna arrimaha amniga iyo siyaasadda ayuu madaxweynuhu golaha wasiirada uga warbixiyey iyo sida ay tahay xaaladda nabadgelyada deegaanada maamulka jubbaland ee xorta ah iyo sidii hay-adaha ku shaqada leh ay u sii adkayn lahaayeen guddiga daqliga ayaa laga dhagaystay warbixin la xiriirta sida ay u socdaan howlaha daqliga iyo caqabadaha ilaa iyo hadda jira iyadoo golahu u bogaadiyey dadaalka guddigan islamarkaana laysku raacay in lasii laba jibaaro shaqada waxaa kale oo golahu warbixin ka dhagaystay wasaaradda caafimaadka iyadoo xubno wasaaradda ka tirsan oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ay howlo shaqo u joogaan gobolka gado waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay hanaanka fidinta adeegyada caafimaad iyagoo xarumo caafimaad laga hirgelinayo dhammaan deegaanada ay dadweynuhu ku nool yihiin ee xorta ah gaar ahaan waxaa qorshahan lagu bilaabayaa deegaanada waqooyi iyo aagga joore si dadka halkaasi ku nool ay u helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran wasaaradda waxa kale ay hirgelinaysaa xarumo lagu dabiibayo hooyada iyo dhallaanka kaasoo oo laga hirgelinayo qaybtiisa ugu horeysa deegaanka buulaguduud wasaaradaha kaluumaysiga xanaanada xoolaha iyo beeraha ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyey shirar iyo kulamo maalmihii lasoo dhaafay ay yeesheen hay-adaha iyo dhinacyada ay wada shaqaynta la leeyihiin taas oo ku saabsan sida howlaha shaqo ee dhex yaala loo dardargelin lahaa
banaanbax looga soo horjeeda dowladda kenya ayaa maantay waxa uu ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska magaalada london ee dalka ingiriiska maantay waxaa ka dhacay banaanbax ballaaran kaasi oo ay dhigayaan boqolaal ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool banaanbaxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee safaaradda kenya ay ku leedahay london islamarkaana looga soo horjeeday khilaafka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kenya ee ka dhashay muranka dhinaca xuduudbadeedka mid ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee london ku sugan oo la hadlay focus on africa ayaa cambaareeyey boobka dowladda kenya ay ku hayso dhulka soomaaliya iyo tillaabada ay ku doonayso inay kula wareegto gobollada jubbooyinka sidoo kale dadka dhigayay banaanbaxa ayaa waxa ay wateen borara ay ku xardhinayd ama ay ku qornaayeen dooni mayna kenya iyo soomaaliya ib maahan khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa ka dhashay murana dhinaca xuduudbadeedka ah iyo tilaabadii iyo tillaabadii dowladda kenya ay ugu yeeratay safiirkeedii u joogay soomaaliya ayna kuna soo cerisay midkii midkii soomaaliya u joogay kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya amaro ayaa amaro ayaa lagu soo rogay dadka shacabka ah ee ku nool amar ayaa la duldhigay dadka gaadiidleyda ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida mar kale warkan ay ku faahfaahinayso ayaana axmed maxamed ayandhool taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee loo yaqaano taraafikada magaalada kismaayo gaashaanla dhexe bashiir xiis khaliif ayaa amar dhinaca sharciga ah duldhigay gaadiidleyda ku shaqaysata magaalada kismaayo taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa darawalada gaadiidka ku shaqeeya magaalada kismaayo ku amray inaan la arki karin gaari taargalaan ah oo ka shaqaynaya gudaha wadooyinka magaalada kismaayo taliyaha ayaa digniin adag u diray dadka sida sharci darrada ah ku wata baabuurta aan taargada lahayn waxuuna ugu baaqay in cid kasta oo ay ku arkaan gaari taargalaan ah iyagoo ku isticmaalaya wadooyinka magaalada kismaayo sharciga la horgeyn doono
magaalada
ee taargala-aanta ama government cars ha noqdo ama shicib gaarigii ha noqdo waxaan ka hadalnay oon ku celcelinay oon ku celcelinay inaan magaalada lagu kaxaynin gaari aan lahayn taargo ama plate numarka suu yaqaano ama warqadda nambarka baabuurka kaga dhegan xagga dambe waan ku celcelinay waan ku celcelinay weli waa waxaan aragnaa weli baawar badan oo aan taarga lahayn insha allah iyadana howlgalkan aanu hadda bilownay ee ku jiro canshuurta wadooyinka waxaa la socda taargadaa la socda gaadhigii taarga aan lahayn ee wadada mara ama government ha lahaado dowlad ha noqoto ama shacab ha noqdo ama hay-ad ha noqdo waa digniintii ugu dambaysay aan bixiyo dhammaan laanta nabadgelyada wadooyinka iyo taliska ciidanka booliiska ee magaalada jooga waxaan ku amri doonaa inay soo qabtaan gaari walba oo aan taarga lahayn xataa baabuurta qabaalada waxaan rabnaa in taarga loo sameeyo ciidan raggii baa batay gaari baa gaari ku dhici nin buu ku dhici neef buu jiiri wuu tegi taarga male xageen u raacnaa marka waan dadaalnay waan dadaalnay waan wacyigelinay tv-ga waan la hadalnay dhowr goor raadiyaha waan ka sheegnay xitaa raadiyo baawur wareega waan samaynay weli dad baa dhaga adeegaya aad moodo inay sharciga ka weyn yihiin taargadii bay wax gashanayaan ama wuxuuba gashanayaa turankii baawurka meesha dambe ama wuxuu saaranayaa khaaladda afka hore waay sababtu maxay tahay maxaa loo sii waxaa loo sii gaarigaas in lagu arka nambarkiisa markuu wadada marayo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis wararka dibadda la xiriira ayaa inoo soo socda
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
haatanna akhbaaraadka caalamka maxaa bees hindiyaan ah ayaa laga sii deynayaa xabsiyo ku yaala sacuudi carabiya dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay in xabsiyadeeda ay ka sii dayn doonto siddeed boqol iyo konton maxaabiisa kuwaasi oo u dhashay dalka hindiya arrintan ayaa ka dambaysay kadib markii ay heshiisyo kala seexdeen ra-iisul wasaaraha dalka hindiya iyo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan maxaabiistan u badan waa maxaabiista ugu badan ee ku jirta xabsiyada sacuudi carabiya ayaa la sheegaa inay yihiin kuwo ka soo jeeda dalka hindiya iyagoo tan iyo horaantii sanadkan sacuudi carabiya lagu xiray in ka badan laba kun oo hindiyaan ah wasaaradda arrimaha dibadda hindiya ayaa sheegtay in maxaabiista intooda badan loo xiro falal dembiyo falal dembiye la xiriira kuwaasoo isugu jira dila afduub dhaawac iyo dembiyo kale iyadoo la sheego in dhallinyaradaas qaarna ay dalka soo geliyaan daroogooyin dadka hindiya dadka hindiya ka soo jeeda ee ku nool gudaha sacuudi carabiya ayaa lagu qiyaasaa inay inay ku dhow yihiin saddex milyan oo ruux dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya ayaa dhowaan booqasho ku tegi doona new delhi isagoona ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay kala saaxideen heshiisyo dhowr ah guud ahaan iyo gebi ahaanba warka aad kala socoteen raadiyaha cadada waa naga intaas tan iyo kulanti dambe warkan warka xigeentaa ku kulmayna sidaas iyo nabadgelyo